ha kulmeen dadweyne muddo dheer kadeedna ha kulmeen dadweyne muddo dheer kadeedna ha kordhiyo wanaagu kullibaa israace ha kulmeen dadweynu kaskooda iyo maankiyo ha kulmeen dadweynu kaskooda iyo maankiyo kartiyo awoodood ha isu keensadeen kakacnabada huuda eerkadeedna ha kordhiyo wanaagu kullibaa israace ha kulmeen dadweynu kaskooda iyo maankiyo ha kulmeen dadweynu
waa reer magacaygu waa maxamed dugo waxaan idiin xiriirin doonaa kulankan isxog waraysiga ah ee loogu talagalay laba xal ka qaybgalka dhalinyarada haweenka iyo naafada ee doorashooyinka laba kun labaatan laba kun labaatan iyo kow ka dhici doona dalka ugu horeyn waxaan ku furfuranaynaa wax lagu furfurto waxa ugu wanaagsan ee aayadaha qur-aanka kariimka ah, waxa ay noo aqrin doona walaalkay maxamed macalin aadan barwani
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم
aad iyo aad umahadsanya jazaaka allahu khayr waxaan eh, galabta halkan u fadhino u maalmalnahay inaan eh, ka wada qaybgalno kulankan loogu talagalay isxog waraysiga ee ku saabsan ka qaybgalka doorashooyinka ee dhalinyarada naafada haweenka ee doorashooyinka dalka ka dhacaya labada kun labaatan laba kun iyo kow iyo labaatan Eh, ugu horreyn si aan u furno barnaamijkeenna waxaan eh, furitaanka kulanka iyo ujeeddada guud sharaxaad naga siin doona qaar ka mid a eh, eh, xildhibaanada iyo senatarada nagala jooga labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ugu horreyn waxaan rabaa inaan halkan kusoo dhoweeyo senatar zamzam ibraahim oo ka socota hoggaanka guddiyada xuquuqul insaanka iyo arrimaha bulshada Eh, senator kusoo dhowow
بسم الله أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Een, waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha een, haweenka dhalinyarada dadka baahiyaha gaarka qabo xildhibaanada labada gole dhammaantiin waxaan idin leeyahay soo dhowaada galab wanaagsan waxaa farxad noo ah maanta inaan iska xog wareysano xaaladda iyo meesha wax wax marayaan Een, kulankeena maanta wuxuu ku saabsan yahay isxog waraysi ka qaybgalka dhalinyarada iyo dadka baahiyaha gaarka qaba iyo haweenka sida ay ugu diyaargaroobeen doorashada laba kun iyo labaatan laba kun kow iyo labaatan Een, waa isxog wareysanaynaa meesha wax marayaan meesha loo socdo xaalka sida uu yahay haddii allah awoodi la yiraahdo Een, hadalkan waan qaybsan doonaa soo dhowaada soo dhowaada shirkan waa noo furan yahay
aada iyo aad ayay u mahadsan tahay senator zamzam ibraahim oo inoo eh, nooga warramaysay ujeedka aan halkan u joogno maanta Eh, waxaa sidoo kale aan kelmad ah, siin doonaa iyadana xildhibaan farxiyo muumin oo ka socota golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya si ay halkan uga tiraahdo iyadana kelmadda ku aadan eh, shirka
بسم الله أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركات دمانتينبا waxaan idigu salaamayaa mansabka iyo maqaamka aa ku fadhisiin Een, waxaan kaloon salaamayaa xildhibaanada een, labada aqal ee halkan fadhiya waxaan u mahadnaqayaa dadkii soo abaabulay howshan isxog waraysiga ah muhiim waaye markii dal doorasho galo inay noqoto doorasho loo dhan yahay yacni doorasho loo dhan yahay marka la dhahayo qof walba oo dalkaas degan ama muwaadiniintaas ka mid ah inay og yihiin la socdaan een, waxyaabaha dalkooda ka dhacayo marka maanta aad iyo aad aan ugu faraxsanahay een, sharafayna ii tahay inaan idila joogo oo aan idagala qayb qaata arrintan si aan u ogaano xagee dalkeennu u socdaa siyaasad dhinacee ah ileen reerku waa guuraa xagee loo guuraa ma wada guuraynaa mase waa kala guuraynaa marka ilaahay maaragtay maanta wax oo kheyr qaba ha nooga soo bixiyo madashaan iyo shirkan xog badan oo annaga ka baarlama ahaan naga dahsoon oo aad idinka ogtihiinna waa dhici kartaa inay jirto marka een, waxaan leeyahay shirka inuu noo bilowmo oo noo socdo doodeena
aada iyo aad ayay u mahadsan tahay xildhibaan farxii muumin oo halkan ka jeedinaysay kelmadii eh, shirka furitaanka shirka Eh, waxaan halkan markaa idinku barayaa eh, baanelka igala qaybgelaya doodan ku saabsan isxogwaraysiga eh, ka qaybgalka doorashooyinka laba kun labaatan laba kun iyo labaatan iyo kow midigteeda waxaa fadhiya eh, dhalinyaro ka socota eh, iyo eh, xubno ka socda ururada naafada Eh, waxaa soo xiga aamina maxamed duro oo ka socota eh, ururka sefty ama ururka haweenka naafada soomaaliyeed Eh, waxaa ku xiga eh, yuusuf sheekh cali cadow oo isna ka ah xogayaha guud ee golaha naafada soomaaliyeed sidoo kale waxaa eh, eh, shishe midigteyda fadhiya eh, ismaaciil axmed cali oo isna ka tirsan eh, un youth advisory board ama eh, ku matala eh, maxay ahayd ururada naafada bidixdeeda haddii aan idin baro waxaa halkan soo xiga ustaad maxamed macalin ali marwaani sidoo kale waxaa eh, ku xiga eh, mustafa ciise maxamuud iyo cabdifataax cali cabdalla oo iyaguna ka socda ururada eh, dhallinyarada marka eh, doodeenu way noo bilaaban doontaa Eh, dooda waxaa laga doodi doonaa oo si guud ay ku saabsan tahay u diyaargarowga ka qaybgalka doorashooyinka iyadoo oo la fiirinayo sida ay dhalinyarada haweenka iyo ra- ee naafada ugu diyaargaroobeen inay ka qayb noqdaan broseeskan ama ee, ee, geedi socodka doorashooyinka ka dhacaya sanadkan dhammaadkiisa iyo sanadka soo socda bilowgiisa dalka Ee, ugu horeyn waxaan ku bilaabi doonaa dooda ee, inaan weydiino ka qaybgalayaasha su-aasha ah waa sidee xaaladda diyaargarowga ka qaybgalka ee, doorashooyinka labada kun iyo labaatan laba kun iyo labaatan iyo kow ee, ee, dadka aad matashaan Ee, dhalinyarada iyo ururada naafada waxay ka hadli doonaan ee, xaaladda u diyaargarowga doorashooyinka ee dadka ay matalaan ama ay ka socdaan waxaan ku bilaabi doonaa ustaad maxamed macalin aadan barwaani soo dhowo
bismillahi raxmaan iraxiim Een, eh, xildhibaanada eh, sharafta leh marti sharafta kale ee kasoo qayb gashay doodan een, walaalaha igala qayb galaya een, dooda een, ustaad maxamed dugo oo noo daadihinaya een, iyo intii soo qaban qaabisayba run ahaantii waxaan leeyahay eh, waad mahadsantihiin waxaan idinku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh sidoo kale eh, dadka eh, daawan doona barnaamijkan ama daawanaya sida liveka u daawanaya iyagana waxaan leeyahay waad mahadsantihiin Eh, intaas kadib su-aasha ku saabsan eh, waa sidee xaalad diyaargarowga eh, ka qaybgalka doorashada laba kun labaatan laba kun kow iyo labaatan ee dhalinyarada soomaaliyeed oo aan halkan ku matalayo runaantii waxaan is leeyahay een, marka aad fiiriso doorashadan een, laba kun iyo labaatan laba kun kow iyo labaatan wax badan ayay kaga duwan tahay marka aad fiiriso dhanka diyaargarowga doorashooyinkii hore ee aan soo marnay Een, qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan dhalinyarada ee si dhow ayay ula socdaan een, sida ay u socdaan arrimaha doorashooyinka Een, waxaad arkaysaa in fagaarayaasha ay isugu imaadaan dhalinyarada iyo ee, social mediaha waa platform furan oo inta badan dhalinyarada aragtiyadooda iyo ay ku cabiraan Een, waxa ugu badan ee lagu hadalhayo waa arrimaha ku saabsan doorashooyinka Een, marka waxaan isleeyahay marka la eego guud ahaan dhalinyaradu sida ay ugu diyaar garoobeen inay arrintaas eh, isha ku hayaan Een, qaar badan oo ka mid a ay diyaar u yihiin inay ka qayb galaan qaar badan oo ka mid a ay diyaar u yihiin in ay eh, wax doortaan kuwo badan ay diyaar u yihiin in la doorto waxaan isleeyahay een, eh, waa yacni aragti ama ka qaybgal aad u ballaaran ayay rabaan inay kaga qayb galaan wayna ka duwan tahay marka loo barbar dhigo labadii doorasho ee ugu dambeysay ee dalka ka dhacda ee laba kun iyo lix iyo toban iyo laba kun iyo laba iyo toban oo labadaba magaaladan muqdisho lagu qabtay ee dabcan doorashadii laba kun lix iyo toban ee maamul goboleedyadana waa la aaday oo doorashadii ee xildhibaanada labada golaba waxay ka soo dhaceen een maamul goboleedyada marka waxaan isleeyahay marka loo barbar dhigo labadaas doorasho dhalinyaradu aad iyo aad ayay aragti ahaan iyo wacyi ahaanba uga koreeyaan labadii doorasho lasoo dhaafay ishana waa ku hayaan waxaan isleeyahay waa sanadkii ugu badnaa ee dhalinyaro danaynaysa arrimaha ee siyaasadda een ay sanadkan soo baxaan annagoo ku arki karna madalaha la isugu imaanayo sida ay dhalinyaradu u danaynayaan ka qaybgalka siyaasadda waa u tegi doonaa caqabadaha iyo culeysyada iyo waxyaabahaas laakiin waxaan isleeyahay su-aasha ku saabsan waa sidee diyaargarowga diyaargarowgoodu aadu u sarreeyaa haddii ahaan lahayd ka qaybgal inay wax doortaan in la doorto intaba
aad iyo aad u mahadsan tahay ustaad barwaani isla su-aashan ayaan isla su-aashan ayaan ku wareejin doonaa eh, guud ahaan banalka eh, si ay eh, uga jawaabaan ama aragtidooda uga dhiibtaan Eh, su-aashan waxaan u wareejinayaa inaan jawaabta siiyo aamine maxamed dhurow oo ayadana ka socota ururka haweenka eh, naafada soomaaliyeed ururka naafada haweenka soomaaliyeed Eh, soo dhowow sidee ayay naafada ugu diyaargaroobeen eh, inay ka qayb galaan doorashada soo socota
Eem, bismillahi raxmaani raxiim galab wanaagsan gebi ahaantiin qof gebi ahaantiin qof walba waxaan ku salaamayaa mansabka iyo maqaamka meesha uu ku fadhiyo Een, haddii aan u guda galo su-aasha ah sidee sidee ayay maxaa la dhahaa ugu diyaar garoobeen dadka baahiyaha gaarka qaba ama dadka naafada doorashada labada kun labaatanka labada kun koo iyo labaatanka Een, guud ahaan diyaargarow wuu ka muuqdaa dadka naafada oo ku aadan doorashada labada kun labaatanka labada kun koo iyo labaatanka balse een, waxaanan jirin dhiiranaan iyo maxaa la dhahaa awoodsiin dadka naafada ku aadan een, ka qaybgalka siyaasadda sababtoo ah een, dadka naafada waxay u muuqataa ee ku nool soomaaliya in maxaa la dhahaa dhabarjeedin lagu sameeyey maxaa la dhahaa in ay b- dadka kaleete la mid ahayn in dadka kaleeto kale loo soo dhaweyneynin so sidaa darteed dadka naafada diyaar way u yihiin doorashada inay ka qayb qaataan labada kun koo iyo labaatanka labada kun iyo labaatanka inta udhexeysa laakiin ma jirta dhiiranaan iyo maxaa la dhahaa een, awoodsiin ay ay isku soo saaraan ama se uga qayb galaan maxaa la dhahaa doorashada sidaas darteed waxaan leenahay dadka naafada ma ku dhiiran karaan haddaysan garab ka helin dadka maxaa la dhahaa ee- ee arrimahan kuseeya
aada u mahadsan tahay aamina Eh, waxaan siinayaa sidoo kale in oo isla su-aashan ka jawaabo ustaad ismaaciil axmed cali Eh, soo dhowow ustaad
bismillaahi raxmaan raxiim marka hore waa salaamantihiin mudanayaal marweyn aniga haddaa su-aashaan u guda galo first of all waxaa waaye dal waxaa waaye wuxuu ka kooban yahay dal een, dadkiisa iyo inuu eh, maxaa la dhihi jiray qaranimada iyo wax walba ay ka kooban yihiin bulshada waa inay ahaato bulsho wada siman oo equal ah marka haddii aan nahay eh, dadka naafada ah gaar ahaan dhalinyarada haweenka odayaasha all haddii aan fiirino een, rajadooda iyo ka qaybgalka een, aad ay u jecel yihiin rajadoodana aad ayay u weyneed laakiin saa dareemayno sanadkan hadda u dambeeyey niyijab ayay kala kulmayaan maxaa yeelay haddii ayn shirkii u dambeeyey oo ka dhacay sebtembar dhusamareed amba ha ahaado kii ka dhacay muqdisho in aan lagu soo darin laguna muujin xuquuqda ay ku leeyihiin doorashada in ay wax doortaan iyo in la doorto taas oo ah mid aad u niyad jabisay dadkii rajaynaya in ka qayb galaan dhallinyaro ha ahaato ama nooc walba ha ahaato niyad jab weyn baa ku dhacay maxaa yeelay waxay dareemayaan in laga tegay sidii eh, xildhibaan farxiya ay tiri haddii la guuraya hal- xaggee loo wada guurayaa in la ogaado laakiin waxay dareemayaan dadka naafada ah in iyaga laga guuray meel looga tegana wadankii ay lahaayeen meel cid looga tegay cidna ayna sheegaynin ha noqoto musharaxiintii oo mucaaradka ha noqoto dowladdii ha noqoto xukuumaddii soomaaliyeed oo hadda wado abaabulka waa aad iyo aad wax nabad niyad jab u ah misena waa wax haba yaraatee maaragtay rajaynayno in ayna saas ayna ku dhicin ayna laga gaarsiiyo maxaa yeelay dadkan dad xaq u leh waaye marka waxaa waa niyad jab ayay dareemayaan maadaama looga tegay saaxaddiina lagu soo muujin dadka naafada ah
aad ayaa u mahadsan tahay eh, ustaad ismaaciil waxaan eh, ku wareejinayaa oo isla su-aashan siinayaa eh, mustafa ciise maxamuud eh, Eh, soo dhawow sidee ayaad eh, ula socotaa ama u aragtaa ama xaal- halkee maraysaa xaaladda diyaargarowga dhallinyarada ee ka qaybgalka doorashooyinka
Em, bismillaah awalan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Em, ugu horeyn waxaan salaamayaa em, xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya Em, waxaan isleeyahay haddii aan intaas u guda galo su-aasha la weydiiyey ama banalka su-aasha taalla Em, waxaan isleeyahay dhallinyarada labada kun labiyo tobankii iyo labada kun lixiyo tobankii markii loo fiiriyo kow iyo labaatanka aad iyo aad ayay diyaargarowgooda iyo caqliyadoodii iyo wax waliba aad i- bay u sareysaa Een, markii aad u fiirsato dhallinyarada meelaha ay isugu yimaadaan iyo facebookyada iyo meelaha ay ku kulmaan Een, inta badan waxyaabaha hadalheynta ugu badan waxay tahay dhallinyarada sanadkan sidee uga qaybgalayaan doorashada wax kaletood hadda dhallinyarada inta badan markay meel isugu yimaadaan kama hadlaan waxyaabihii kale oo wel sportis haddii aa laheyd iyo dhan kale markii la aado een, indhihii dhan hadda waxay kusoo jeedaan doorashada soo socoto qaab nuucee ayaan uga qayb qaadan karnaa Een, waxaa ognahay een, in la geli doono ee, golihii shacabka iyo golihii aqalka sare Een, dhallinyarada aad iyo aad waxay isugu diyaarinayaan golaha shacabka inay kasoo muuqdaan kuraasta ugu badan inay ayaga kasoo muuqan doonaan sidai rajada ay tahay markii loo fiiriyo een, xagga ergooyinka ay u badan doonaan dhallinyaro Een, sidoo kale haddii ergooyinka dhallinyaro ay u bataanna een, dhallinyaradu wax badan ay og tahay ayaguna way isyaqaanaan Een, waxaa ognahay dalkan dad hore u burburiyey oo aan dhallinyaro ahayn oo waqti badan ku fadhiyo kuraasta oo waxba aanan u qaban haddii ahaa lahayd deegaan doorashooyinkii wax la xisaabtana aanan sameynin sidaas darteed dhallinyaradu waxay ku soo jeedaan si isbeddel muuqda ay ugu samey lahaayeen kuraasta Een, marka waxaa is leeyahay guul fiican ayaa laga rajeynayaa koo iyo labaatanka
isla su-aasha ayaa usii gudbinayaa eh, ustaad eh, cabdifataax cali cabdalla oo ka socda hope generation
Een, bismillahi raxmaan raxiim dukow waa mahadsan tahay dhammaantiin waa mahadsantihiin Een, sidii inta ay yiraahdeen waa ii dhahan tahay waxaan rabaa inaan wax yar ku daro oo idhaahdo een, dhallinyarada soomaaliyeed waxay ku sugan yihiin ama ay ku jiraan oo ay la daala dhacayaan jawi een, maxay ahaatay qabiilaysan Een, jawigaas qabiilaysan iyagu laftirkooda waxay u diyaarsadeen sidoo kaleeto inay ku qaabilaan een, maxay ahaatay ficilo iyo aragtiyo qabiilaysan tusaale ahaan een, doorashada kursi walba hiba waxaa iskala beel beeshaasi ayada dadkeeda ay argadeeda iyo dadka dooranaya keensata Een, sidaasay ula falgalaan ma jirto sida anigu aan dareemayo een, aragti dhalinyaro ama qadiyad dhalinyaro oo madax bannaan oo jirta oo taagan jawigaas qabiilaysan oo maanta dalka dhaniba ku sugan yahay ayay ku jiraan sidoo kaleete dhallinyaradu een, waxay saaran yihiin isla jawigaas oo laftirkiisu eh, sumaysan oo ku sumaysan een, musuq een, hareeyey maxay ahaatay kala gadashada mansabka iyo, iyo kuraasta Een, wa- ma jirto cid waliba waxay xumaanka ku haysaa een, sideed uga moodna u heshaa een, maxay ahaatay lacag sideed uga heshaa dadka kuraasta gadanaya lacag uga heshaa yacni jawigaas isaga oo noocaasa ay dhallinyaradu waxay u diyaarsadeen u diyaarsadeen siyaasado iyo qorshayaal la jaan qaadi kara oo ay jawigaas ku qaabilaan sidii dadku uga faa'iidayaan ama wax uga helayaan faa'iidayaana dhihine sidii dadku ay waqtiga gaaban wax uga helayaan inay iyaga laftirkooda wax uga helaan ayay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada marka la yihahdo dhallinyaradu een, markii la toban qof lasoo xulo tobanka qof ee ergada lasoo xulo boqolkiiba toddobaatan waa dhallinyaro dhallinyaradu marka kama maqna oo meesha kama maqna laakiin waxaysan lahayn een, aragti dhalinyaro oo- oo- iyo qadiyad dhallinyaraysa xambaarsanayn ergada boqolkiiba toddobaatan waa dhallinyaro haddiisaba ka badnayn maalmaha markaa fiirsatid dadka codaynaya ayaga dhan waa niman yaryar oo surwaalkoodu soddon iyo laba lambarku yahay marka iyo gabdho Een, marka dhallinyaradu way ka qayb qaadanayaan wayna ku jiraan laakiin see uga qayb qaadanayaan waa waa waa bahalkii eh, jawigu sida uu yahay sidaas ula falgalaan Een, dhallinyarada iyaga laftirkoodu dad inbay dooranayaan markay jawigaas raacaan jawigaas wuxuu ku geynayaa qof musuq haysta tusaale ahaan eh, qof musuq maasuq oo usoo usoo xaytay tusaale ahaan ma jirto dhalinyaradu sida badan ee, lacagaha kursiga lagu bixiyo haddaan wax yar iftiimiyo waa ka baxaya een, raalli ahaada Een, lacagahaas waxaa laga keena lacag si dhible lagu shaqeeyey kuraasta inta badan laguma gato qof ay si dhib yar ku soo gashay ayaa ayaa lacagta ku bixiya kuraasta dhalinyaraduna inta badan meelaha lacagtaas waa laba source ama laba ilaa lagu tilmaamaa ma raba inaan tilmaamo ma gaaraan ama ma tegi karaan ama kama soo heli karaan lacagta say kuraasta ugu gataan keliya inay qaataan ay isu diyaaraan sida badan iga ha iga raalli ahaadeen wixii dadka ku lug le maxay ahayd arrintaas oo oo- oo oo aan sidaas ku sheegay waxaa waqtiga keenay inaan sidaas ku tilmaamo ama sidaas aan ku sheego Een, xuquuqda iyo sida dhalinyarada la rabay iyo rajada jirta iyo gadaalan ka dhigi doona su-aalaha way sii socon doonaan
aad u mahadsan yahay ustaad cabdifataax waxaan eh, ugu dambeyn siinayaa su- isla su-aashan inuu ka jawaabo yuusuf sheekh cali cadow eh, sidee u aragtaa diyaargarowga eh, naafada ee ka qaybgalka doorashooyinka
bismi illah Eh, dhammaan maaragtay ii sheeg xildhibaanada iyo maaragtay een, ka qaybgalayaasha een, tital walbay ku fadhiyaan darajo wal- maqaam walbay ku fadhiyaan lab iyo dhidigba waxaan ku salaamaya salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan ka bacdi dhammaan maaragtay ii sheeg bulshada lifeka naga fiirsa eh, naga dhegaysanaysa naga fiirsanaysana waa sidoo kale Eh, runtii su-aashan waa su-aal maantay u baahneed saacaddeedii in lays weydiiyo Eh, runtii bulshada annagu aan matelno qalbiyan inay maaragtay iishee ka qayb galaan arrimahaas aad iyo aad ayay u jecel yihiin kuwo badan oo hadda maaragtay iisheeg inay xildhibaano noqdaan oo maaragtay iisheeg is-sharaxana wayba jiraan laakiin caqabaadka aad maqasheen magaalada muqdisho haddaad maqasheen ee dhagxaan baa taalloo meeshaas ku go'an oo meeshaas ku go'an ayaa dadka maaragtay ii sheeg naafadaana waxaa ku go'an dhagax kaaska weyn inay ma ka qayb galaan siyaasadda ayaa ay- ayaa ku go'an runtii taasoo maaragtay ii sheeg ayna soo bilaaban ee hadde soddonkii sano oo burburkan lagu jiray nidaamkan qabaliga lagu shaqaynayey ku horgudbana tusaale soomaalidu sida aan ognahay burburkii waxay qaadatay wax la yidhaha four bounty five four bounty five kaasna kuma jiraan dadka disabilityga ama naafadaa kuma jiraan bannaankay ka yihiin Een, een, haddii maaragtay ii sheeg qaybta eh, qabaliga markii la yidhaahdana sooma maaragtay ii sheeg ee, erga kuma soo darsadaan qorshaha kuma darsadaan hadda nin maaragtay ii sheeg sidii walaalkii cabdifataax sheegay inta shaatiga gadaal u siibtay maaragtay ii sheeg intuu ku jiray ku naafoobay waa iska baab gooniya oo maaragtay ii sheeg ku jiray ee, ee, golayaasha sidaas la yidhaahdo calaamaddaasoo ay ku taallo way jirtaa laakiin qofka naafada ahoo sidiisaba naafanimadaas ah loo yaqaanaaho inta qabiilku soo qabsadaan war ninkaanaan noo maaragtay ii sheeg aan ku darsanaynaa amba ergo amba mas-uuliyadda aan u dhiibanaynaa inta aan hadda ku jiro ee arrimahan aan ka shaqayhayay maaragtay ii sheeg ee kuma arag waana caqabaadka runtii hor yaalla aan sheegayo dhagxaan ka ekarsan laakiin ee laba kun labaatan laba kun labaatan iyo kow dad badan oo asxaaba oo maaragtay isi soo sharaxay oo yidhi anigu xilkan amba aan ku guulaysto amba aan ku guuldarraysto waa doonanayaa maaragtay ii sheeg way jiraan laakiin caqabaadkaas aan sheegaya dhagxaantaas aan sheegaya ayaa hor yaalla shuruuc ahaanna looma samaynin in laga qaado marka waxaan leeyahay qalbiyan ee u diyaargarowgaas waa leenahay laakiin caqabaadkaasaa jira caqabaadkaasna waxaan sheegaynaa kow iyo laba dhehaynaa insha allahu tacaala ee dooddu intay sii socoto ayaan sheegaynaa waana u sheegnoo hadda waxaan ka waxaan ka tilmaami karnaa ee soomaalidu waxay tiraahdaa maamaha waxaa jirta een, een, een, wixii wixii lagula raba rayn badana inaan ka qayb galno siyaasaddan haddii xukuumadda gacanta ku haysa ay rabto kow waxaad ka dareemi lahaydeen ee, bal horta guddiyada la saaro amba heer federaal amba reer gobol ayaa lagu dari lahaa dadka disabilityga waa laga reeba taas macnaheedu waxay tahay in dhabarka loo jeediyo dadkan maaragtay ii sheeg dhagxaanta aan sheegaya ay ka mid yihiin caqabaadkaas een, kow laba saddexaan leenahay maaragtay ii sheeg waxaana leenahay caqabaadkaasu waxay eh, diidayaan bulshadu inay isla wada socoto een, xuquuqda isu si ay maarata loola sinaado ayay maarata ii sheegtaasu keeni lahayd laakiin ninkii aan la tartamayey haddii la yidhi guddiga ku soo darsoon adigana ka har macnaheedu waxay tahay tartanka kuuma furno waa macnaheedu marka waxaan sheegaynaa caqabaad fara badanaa jira laakiin niyaddii waan haynaa midda labaadoo kale odayga loo dhiiba kaaba qabiilka amba nabadoonka ee la yidhi maaragtay ii sheeg ee beesha aad matasho soo qor kuba soo dari baa maaragtay ergada kaba dhigi maa maaragtay isha dad badanaa naqaanaa oo laga reebay erga ahaan looga reebo marka taasuna waxay tahay caqabaadkii oday ka hestay dowladdii federaalka guddiyadii ay samayhaysay oo dadkan xooji lahaayna kuma aysan darin disability gobolladii maamul goboleedeedu sidoo kale kuma darin qofku marka ma shimbir baa asagu inta biiba uu isku dhex tuurayaa waa su-aal furan marka waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in caqabaad badan badan oo dhagxaantii muqdisho tiilo ku go-need ayaa ku go-an dadkaanu inay si buuxda uga qayb galaan waana mahadsantihiin insha allah aad iyo aad u mahadsan yahay Eh, isla su-aashaas waxaan rabnaa inaan eh, ku wareejino ama aragtidooda aan ogaano ka qaybgalayaasha Eh, waxaa nala jooga laba xildhibaan oo eh, xildhibaan zamzam eh, senator zamzam iyo xildhibaan farxiye oo ka socda gudiyada arrimaha bulshada iyo xuquuqul insaanka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya aqalka sare iyo aqalka hoose waxaan rajaynayaa ayagana way noodgaraynayaan oo ay way la socdaan in cabashadeena iyo car- eh, caqabadaha jira iyo eh, xaaladaha dhalinyarada iyo ururada naafada ay wajahayaan si ay uga qayb galaan doorashooyinka in ay wixii meesha kasoo baxa ayagana eh, qaadan doonaan lana wadaagi doonaan hay-adaha dowladda ee ay qusayso waxaan rabaa inaan eh, u furo qeybta aragtida eh, fa- fa- ka qaybgalayaasha eh, qofkii aragti qaba gacanta ha taago microfon ayaa meeshiisa loogu keenayaa insha allah Eh, su-aasha laga jawaabahay haddaa idin xasuusiyo waxaa waaye inaad eh, xaaladda eh, diyaargarowga dhalinyarada iyo naafa eh, haweenka iyo naafa ururada naafada ay ka qaybgalka doorashooyinka laba kun labaatan laba kun iyo koob iyo labaatan sidee ayay dhalinyarada iyo ururada kale ee aad matashaan ugu diyaargaroobeen inay ka qayb galaan ee doorashooyinka ka dhici doona dalka qof walba eh, hal daqiiqo ayuu haystaa ilaa laba daqiiqo magaciisa iyo ururka uu matalayo
bismillaah magacaygu cabdiliif xuseen cumar waxaan ka socdaa hay-adda action for environment Een, ka dhalinyaro ahaan waxay ila tahay in badanna waa laga dhawaajiyey waxaan aaminsanahay inay horta jirin dhalinyaro ururada ha ahaadaan is-abaabulay oo intay aragtidooda dhegaysteen dhaheen aan ka qayb galno doorashada ama aan xub- aan percentage ku yeelana isdhahay ma jiro ama guddiga guddiyada ha ka mid noqdaan ama ha ka mid noqdaan ergada ama dadka la dooranayaba ha noqdaan laakiin dhalinyaro iskooda isku xilqaamay oo aad u fara badanaa jiro Een, ah, mar walba waa iska jirta een, dhalinyarada inay dhahaan waa anaga waa xaqeen waa maqeen laakiin dhabta markii loo laabto baarlamaanka hadda ee sagaalada hadda jira maxay xubno aad u fara badan oo dhallinyaraa ku jiro oo gabdho iyo wiilalba leh Een, ah, door fiican eh, ka qaatay een, maxay ahayday roolkooda Een, haddana waxaa la rajeynayaa tirada hadda tiro aad uga fara badan inay ay ay kasoo muuqan doonaan laakiin wax is-abaabul ma jiro wax is- iskooda isku xilqaamay waaye waxaa arkaysaa een, maamul goboleedyada ama isteedyada hadda jira ee fe- dowladda federaalka xubnaha ka ah ayadana inay ku fara badan yihiin dhalinyarada oo aad isxilqaan badan oo jiro oo iyo dana dareen fara badan oo jiro inay maxay ahayd ay daneynayaan siyaasadda inay ka qayb qaataan haddana ololaha iyo orodka socdo dhalinyarada xooggooda waa ka dareemaysaa waxaa arkaysaa dhalinyaro riixaya ninaynan isku qabiil ahayn ama isku heybad ahayn laakiin raba ninkaas inuu soo baxo dhalinyaro fara badanaa arkaysaa waxaa arkaysaa kuwa kuway ku qaraaban yihiin riixaayo oo isla dhalinyaro ah ama ba- de- qof ay akhyaar u arkaan dhalinyaro meelna kama maqno waxaa arkaysaa dhalinyaro isku isku abaabulay haddana musharax madaxweyne riixanaya iska dhaaf inay riixyaan qof xildhibaan noqonayo ama dhalinyaro xildhibaan noqonayo marka doorka dhalinyarada waxaa umalaysaa marba mar kasii dambeysa inuu sidii hore kasii xooganaanayo Een, waxaan rajeynayaa aniga ama aaminsanahay boqolkiiba konton inaysan ka yaraan doonin xataa een, xubnaha baarlamaanka soo socda ee maxay ahayday een, dhalin- dhalinyarada kasoo muuqan doonto Een, intaas kusoo kooba aragtideeda
aad iyo aada u mahadsan tahay cabdildiif Eh, yaa kale
بسم الله الرحمن الرحيم إن أولا ما شاء الله إن مقعق ومحمود عبد الرزاق إن waan salaamayaa marti sharafka meesha uga soo qayb gashay hadday yihiin golaha xildhibaanada golaha aqalka sare marti sharafka kale qof kasta isagoo miisaankiisa meesha uu ku fadhiyo ku qaadan doono asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu haddii aanu gudbo dulucda kulankan ama shirkan iskugu yimaaday een, oo micnihiisu yahay een, dhalinyarada ama ha ahaato disability ama ha ahaato si micnaha dhalinyarada caadiga ahba een, ka qaybgalka doorashada labada gole ee aqalka sare iyo aqalka hoose ee baarlamaanka federaaliga ee soomaaliga Een, markii la fiiriyo runtii xaqiiqan dalkeena een, markii la fiiriyo ilaa laga soo bilaabo 1991kii oo dowladdii dhexe dalkeena ay luntay ilaa yomina haada la taagan yahay xaqiiqdii aad iyo aad baa dhallinyarada ee uga ina- uga maqan tahay saaxadda siyaasadda walow hadda een, laisdhihi karo isbeddel baa jira oo micnaha dhinaca xadaariga ama horumar baa micnaha laga gaaray dhinaca dhallinyarada laakiin haddana see tahay percentagekii la rabay 50 percentage ba haba ahaatee ma gaarsiisna aad ayay dhinacaas micnaha uga jiraa culays fara badan Een, haddii een, tusaale aan soo qaato hadda kulanadii doorashooyinkii ugu dambeeyey dowladda federaaliga soomaaliya tii hore kumeed gaarkeed iyo labadan dowladood oo hadday labadii xu- xukuumadood xukuumaddii xasan sheekh maxamuud iyo xukuumadda maanta xilli muddeedkeedu gebagabada yahay ee maxamed cabdulaahi farmaajo Een, haddii tusaale loo soo qaato doorashooyinkii dhacay xaqiiqdii waxaa las dhihi karayaa dhalinyarada iyo een, dadka micnaha een, markii la fiiriyo baarlamaanka labada aqal waxaa las dhihi karaa saddex muuqdaa su-aali ka dhan xaqiiqda percentageka ay ka yihiin marka kolley horta wax kastaa waa dadaal iyo sida uu qofkanu micnaha u geliyo juhdi fara badan laakiin een, waxaa jirta micnaha een, markii ay noqoto doorashadeennu hadda waxay ku salaysantay nidaam een, qabili ama waxaa loo yaqaano 4.5 Een, marka waxaa een, awoodda iska leh micnaha waa oo wax soo xuli karaya waa qabiilka ama een, odayaasha dhaqanka xaqiiqdii waan la soconnaa oo beenin mayno xaaladda dalkeenu maanta ku sugan yahay in een, corruption fara badan doorashooyinka ka dhacdo oo xildhibaanku oo maanta ayna qarsooneen markii hadda doorashadan hadda naaw taagan markaa soo qaadanaba ayna qarsooneen saacadda ayna ka qarsooneen nin kasta micnaha habka tartanka doorashadu nin kasta u muuqdo in xildhibaanadii ay ku tartamayaan micnaha yaa maanta kursi iibsan kara ama yaa bixin kara micnaha halkaa ka bixi karaya oo qaarkood la sheegaya xildhibaano kuraas ku kharash garaynaya lacag qeyru caadi ah xaqiiqdii see usoo baxaan shakhsiyaad kursigaas u helaan marka waa dareemi karaysaa dalkeena waxaa anfici lahaa xaqiiqdii doorasho wan maanwanfood ah ama hal cod iyo hal qof laakiin aniga ilama aha inta ay tahay doorashadeenu eh, 4.5 ama habkan qabaliga ah in saaxadda ay ka dhex muuqan karaan da- dhalinyaro disability ama nooc dad- dadka caadiga ha ahaada noocee doonaan ba ahaada anuu kala qaadi maayo disability ama disability la-aanba xaqiiqdii kala qaadi maayo laakiin waxaa mar kasta muhiimku yahay micnaha xaggee ku soconnaa shalay xaggee joognay maanta xaggee joognaa mustaqbalkana xaggee hiigsanaynaa futureka soomaaliya xaqiiqdii markii aan u soo laabto micnaha maanta doorashadan taagan 2021 oo waqti xaadirkan een, oo lalaheedu socdo een, xaaladdu se u socoto xaqiiqdii ilama aha in saaxaddan ay kusoo bixi karto maanta dhalinyaro muuqata ama dhalinyaro ka dhex muuqan karta labada gole ee baarlamaanka waayo sadar muuqdaa su-aali ka dhan habka ay ku socoto hab kolley dhalinyarada maanta anfici kara maaha oo een soo saari karaya micnaha in ay saaxadda toos uga dhex muuqdaan xaqiiqdii een xukuumaddan maanta haddaan tusaale usoo qaato maxaa cabdulaahi farmaajo wasiirada waa jiraan xukuumad ahaan dhalinyaro ku jirta maasha allah dhalinyaro ka een een xildhibaanada eh, ha- haba ku yaraadaan ku Soko, jiraan waa fadlan.
jir- waa jiraan laakiin lasm- lama dhihi karo meeshii la rabay bay gaarsiisan tahay waxaan jeclaan lahaa oo micnaha iga baraarujina hadalkiina kusoo hadalkaygana kusoo gabagabaynayaa in xaqiiqdii tixgelinta la siiyo dhalinyarada waayo waxaa lagu madax salaaxaa in ay yihiin jiilkii berito anigu waxaan leeyahay waa jiilkii maanta ee ma aha jiilkii berito xaqiiqdii ha loo ogolaado waqtigooda ha loo ogolaado fursadda ha la siiyo jaanis ay kaga dhex muuqan karaan siyaasadda soomaaliya waayo waa cidda rasmiga ah ee taabanayso siyaasadda soomaaliya mustaqbalka iyo haddaba meesha ay ku socoto xaqiiqdii waa boqolkiiba toddobaatan dhalinyarada shacabka bulshada soomaaliyeed marka waqtigii waxba yuuna igu dheeraan waxaan anigu rajaynayaa kolley isbedel inuu ka muuqdo sid- sidan ee maanta wax ku socdaanna wax laga bedelo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhammaantiin waa mahadsantiin calaykum salaam aada u mahadsan tahay Eh, qof dhiman ma lahana umalaynayo gacanta ka taagtay inuu su-aashaasi ka qayb galo Eh, waxaan gelaynaa qeybtii eh, labaad ama su-aashii labaad ee ka qaybgalka dooda haddii aan horudhac yar u sameeyo eh, doorashooyinkii dalkii ka dhacay labada kun iyo haddii aan kasoo bilowno tusaale ahaan eh, doorashadii labadii kun dhacday carta maadaama dalka dibaddiisa uu ka dhacayay eh, waxaan isleeyahay waxaa yarayd ka- waxaa yaraan kartay ama yaraydba in ay dhallinyaro meeshaas tagaan ama ka qayb galaan Eh, labadii doorasho ee ku xigtay eh, labada kun iyo afartii iyo laba kun iyo sagaalkii ka kala dhacay kenya iyo jabuuti ayadana maadaama dalka dibaddiisa ay ka dhacayeen ayadana la- lama eh, qiyaasi karo ama maxay ahayd eh, lambar fiican kama qaybgelin ayaa la dhihi karaa laba kun iyo labiyo tobankii oo ayadana doorashadu ahayd nomination ama inuu odayga xildhibaanka soo xulo oo ay ahayd wax aan dhaafsiisnayn in oday iyo qof kale oo xildhibaan noqonayo oo la qoray eh, ma ay jirin ayaa eh, la dhihi karaa laba kun iyo labiyo tobankii doorashadii ka dhacday dalka laba kun iyo lix iyo tobankii oo ay ka qayb galeen la dhihi karo borse- boroseeskii doorashooyinkii laba kun iyo lix iyo tobanka dad ka badan afar iyo toban kun oo u codeynayay ee ee, xildhibaanadii ee, golaha ee, shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo baarlamaanadii ee, maamul goboleedyada oo ayagana dooranayay senatarada waxaa la dhihi karaa lambar fiican oo dhallinyaro ah ayaa ka qayb galay ee, guud ahaan doorashooyinka si guud intii doorashooyinkaas ay dhacayeen lama qiyaasi karo ama lama oga tirada ama lambarka ka qayb galay ee matalayay ururada naafada ah Ee, si guud marka haddii gundhigaas annaga oo ka ee, maxay ahayd ambaqaadayna ee, maxay tahay aragtidiina ku aadan ee, sidii loo heli lahaa ee, inay ee, ka qayb galaan dadka aada matashaan Ee, su-aashan ayaa ayuu noqon doonaa m- ee, in ay ka jawaabaan dadka ila fadhiya banelka oo ee, hada- ee, su-aasha haddaan mar kale idinkugu celiyo maxay tahay aragtidiina ku aadan sidii aad u heli lahaydeen ee, dadka aad matashaan ka qaybgal buuxa ugu heli lahaydeen ee, ka qaybgal buuxa dadka aad matashaan waxaan ee, ku bilaabayaa ustaad ee, maxamed barwaani soo dhowo
Eh, aada umahadsanta sadugo ka qaybgalayaashana aadaan ugu mahad celinayaa Eh, daawadayaasha daawanaya barnaamijkana way mahadsan yihiin Eh, su-aasha ku saabsan eh, waa maxay aragtidiina ku aadan sidii een, dadka aada matashaan ay u heli lahaayeen ka qaybgal buuxa Een, run ahaantii waxaan isleeyahay hore waxaan usoo tilmaanay in eh, dhalinyaradu ay ay si aada isha ugu hayaan een, ka qaybgalka een, doorashooyinka laba kun labaatan laba kun kow iyo labaatan ee ka qaybgal buuxa si ay u helaanna waxay u baahan tahay in ee, xal laga loo helo caqabadaha waaweyn ee haysta Een, caqabadaha haysta haddii aan ee, wax yar ka tilmaamo ee, kuwooda ugu horeeya ee, si guud waxaa jira caqabad dhalinyaradu ay la wadaagaan een, eh, bulshada qaybaheeda kala duwan oo ku saabsan caqabada een, amniga ah oo dabcan maadaama dad dhalinyaro ah ay yihiin hankiina uu ku jiro la wada ogsoon yahay een, rabitaanka iyo een, himilada iyo doonashada ku jirta inay noqon karto labada dhinacba ee, inuu guuleysto qofku iyo inuu uu guuldareysto Ee, haddii uu guuldareysto waxay ku tahay culays ee, amni ah Een, taas marka waxay ka mid tahay caqabadaha waaweyn ee qofka horyaala oo hadhow inuusan heli karin yacni marxaladda guud ee amniga dalku caqabadu ku yahay hanka dhalinyarada ee doorashooyinka saasay tahayna een, ah, waa waa waa caqabad taagan oo u baahan in la xaliyo arrinta kale ee muhiimka ah een, caqabada ku ah ka qaybgalka dhalinyarada waa arrinta ku saabsan dhaqaalaha oo runtii een, aan dareemayno in doorashooyinkii ugu dambeeyey ee, aan ku arkaynay in la kharash gareynayo dhaqaale aada u fara badan ee, taasoo fursadda ee ka qaybgalka dhalinyarada aada u yareynaysa maadaama aan wada ogsoonahay dadka dhalinyarada ah een, ee, hanka siyaasadeed leh ee, dhaqaalo bu- buuran ma haystaan waxaa laga yaabaa inay noloshooda maareeyaan shaqaystaan magaalada ka shaqaystaan laakiin dhaqaalo ay een, ku agaasintaan kambeynadooda ay kaga qayb galaan ma jiro Ee, waxaaba usii dheer hadda caqabada ku saabsan in ee, kharashkii lagu kordhiyey oo la yiri lacagta diiwaangelinta qofka xi- murashax xildhibaanka ah Een, haddii uu yahay een, golaha shacabkana waa toban kun haddii uu yahay aqalka sarena waa labaatan kun oo runtii aan isleeyahay ee, aad iyo aad ay u yar tahay qof dhalinyaro ah oo ku tashanaya jeebkiisa iyo asxaabtiisa inuu heli karo lacag intaas la-eg Ee, waxay yareynaysaa way caqabad ku tahay iyadana een, ah, inuu qofka ka qaybgalkii siyaasadda la helo Ee, arrimaha kale ee caqabadaha ku ah waxaa qeyb weyn ka ah ee ilaa hadda in aysan caddayn een, ah, xulitaanka ergada yacni ergaa wax dooranaysa xildhibaanada tusaale ahaan marka een, si guud waa loo calaameeyey oo waa la yiri inay ka qayb galaan eh, qaybaha kala duwan ee bulshada Eh, laakiin dhallinyaradu intay ka ahaanayaan ergada boqol iyo kowga ah ma caddo taasoo iyadoo laftirkeeda yareyn karta ama culays ku keeni karta in dadka qaarkood ay en, en, aysan ka qaybgalkii ay u baahnaan lahaayeen eh, en, ay, ay sameeyaan midda kale ma jirto cid korjoogteynteeda aan ognahay hadda oo haddii tusaale ahaan kuraastii dhallinyarada ay ka qaybgeli lahaayeen doorashadeeda ayagoo rabitaankii diyaar ola ah oo raba inay iyagu eh, saameyn yeeshaan oo cod sameeyaan oo qofkii iyaga matali lahaa ay doortaan haddii la abiyus gareeyo oo loo diido ilaa hadda ma ogin qofka dhallinyarada ahee loo diido inuu ergada ka mid noqdo xaggee ayay tahay ayay u cabanayaan tusaale ahaan waa sax qabaa'ila iska leh laakiin qabaa'ilka haddii tusaale ahaan boqol iyo kowga ay odayaal soo qoraan oo dhallinyaradii laga reebo dhallinyarada reerkaas ka tirsan ama kursigaas iska leh tusaale ahaan xaggay aadayaan oo ay u ribood garaynayaan oo ay u sheegayaan in tiradii ay ku lahaayeen Eh, ma caddo marka en, caqabadahaas oo dhan waxay keenayaan eh, in la waayo ka qaybgal buuxa oo ay yeeshaan dhallinyarada uga qaybgeli karaan siyaasadda dabcan En, si loo helo ka qaybgal buuxa waxay u baahan tahay in caqabadaha haysta dhallinyarada en, xal loo helo En, waxaan isleeyahay eh, waxyaabaha dhidhiman waxaa dhammaystiri doona akhyaarta iga dambeysa
aadaa umahadsantahay ustaad barwaani waxaan siinayaa aamino Eh, ayadana si ay uga jawaabto eh, su-aashan waxaan rabnaa inaad aragti ka dhiibato sidee ayay suurtagal ku noqon kartaa in eh, tusaale ahaan gabdhaha naafada ah ee aad matasho ay- inay ka qaybgal buuxa helaan doorashooyinka laba kun labaatan laba kun labaatan
waa mahadsan tahay Een, haddii aan su-aashan ka jawaabo miiska saaran aa, aragtideyda aniga een, suurtagal ma ahan in maxaa la dhahaa ay ka qayb qaataan Een, ka qaybgal buuxa ay helaan dadka naafadaba aan dhaho rag iyo dumar isugu jira een, siyaasadda lianna maxa- waxaa jira een, waxyaabo hor istaagsan kaasoo lagu soo sheegay qabiil 4.5 ninka oday dhaqameedka soo xulaaya maxaa la dhahaa xildhibaanka soo xulaaya ama maxaa la dhahaa wasiirka soo xulaaya een, isa- isagoo fiirinaya een, interestigiisa danihiisa isagoo fiirinaya ma ma u soo xulaayo qof naafe eh maantana waa waa ogtahay waa wada ognahay qof naafe eh oo jeebkiisa ku tirsanayo sida walaalkeen uu sheegay qof naafe eh oo jeebkiisa ku tirsanaya oo maxaa la dhahaa familkiisa xitee aan aan awoodin xitee haddii laga laga yaabo inuu qarashka ka bixiyo haddana qarash lasii hordhigay Een, xildhibaan ma islihi aniga maanta hoda dhaqameed wuu soo xulanayaa qof naafe eh oo maxaa la dhahaa interestigiisaba kuma jiro dabcan oo wuxuu isleeyahay qofkan waa naafo wax dana kugu jirta ma lahan qofkan kaleete aan aa- aad danta kugu jirtaaye isaga soo xulo so een, suurtagal uma ahan marka qofka naafada eh inuu maxaa la dhahaa eh, uu ka qayb qaato Maxaa waaye dhanka xalka?
kale xalka maxaa waaye isleedahay xalka waxay tahay horta marka ugu horeyso do- doorashadeena oon laga joojinin 4.5 isma lihi dhallinyaraa ka qayb qaadanaysa ama dad naafaa ka qayb qaadanayo Een, looma ogola xitee in guddiyada lagu daro dadka naafada ergooyinka in lagu daro looma ogola Een, maxaa la dhahaa tan kaleete waxaa aragnaa hadda waddankeena baryahan bo- oo miiska saaran qoondada dumarka boqolkiiba soddonka kuma jirto dadka naafada inta ay ku leeyihiin dumarka naafada inta ay ku leeyihiin qoondada boqolkiiba soddonka ma cadda xitee looma aqoonsano lamana sii lo- loomana ogola xitee haddii si kasta la dhaho looma ogola xitee marka xalka ugu muhiimsan waxay tahay in 4.5 kanit meesha laga saaro een 4.5 waa doorasho dadban dabcan doorasho dadbanna waxaan isleeyahay aniga dalka iyo dumarkaba marnaba maxaa la dhahaa dan uma ahan
aada umahadsan tahay aamina Eh, waxaan mikrofonka siinayaa eh, ustaad eh, eh, mustafa cabdi eh, ciise maxamuud sidee ayay ku suurtageli kartaa inay dhallinyarada ka qaybgal buuxa u helaan eh, haddii ay ahaan layd inay wax doortaan iyo haddii ay ahaan layd in la doorto doorashooyinka laba kun labaatan laba kun iyo koob iyo labaatan
Een, waa u mahad celinayaa daadiyaha barnaamijka een, Du- een, ustaad dugow Een, waxaa isleeyahay dhallinyarada een, siday suurtagal ugu noqon karto een, markii awoodda lagu soo celiyo dad dhallinyaro ah haddii awoodda lagu soo celiyo dhallinyarada ama lagu soo celiyo een, bulshada dadka ugu macquulsan een, suurtagal way u noqon kartaa dhallinyarada Een, tusaale yar waxaa noogu filan baarlamaanadii labada kun labaiyo tobanka meesha aan ka joognay iyo baarlamaanka labada kun lix iyo tobanka hadda meesha ay ka joogeen dhallinyarada markii loo fiiriyo isbedel xoogan ayaa meeshaas ka muuqda Een, taas mid lamid a ergooyinka waxaan dareensannahay inay yihiin boqol iyo kow qofood boqol iyo kowgaas qof een, bulshada dadka ugu badan waxa weeyaan dhallinyaro maadaama ay dhallinyaro u badan tahay bulshada een, taas mid lamid a siday bulshada ugu badan yihiin ayay ugu badnaan doonaan golaha shacabka hadday ahaa lahayd iyo hadday ahaa lahayd een, meelaha kala duwan ee dowladda Een, taasaa marka daliil cad noogu filan in aan wax weyn qayb weyn aan ku yeelan doono Een, taas haddii laga sii gudbo expectationka labada kun shan iyo labaatanka haddii ay dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah taas mid lamid a waxaan rajaynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda inuu noqon doono qof dhallinyaro ah maadaama dhallinyaradu ay u badan yihiin dalkan Een, waa sax waxyaabo aan indhaha la iska saari karin oo been laga sheegi karin aa jiraan xaqiiqda ah Een, dhallinyarada caqabado fara badan way haystaan hadday ahaa lahayd caqabad amni hadday ahaa lahayd caqabad dhaqaale Een, sidaa ognahay hadda een, meelaha ugu badan haddii ergooyin la aado intaana ergo aadinba waxaa kuugu soo horeeya dhaqdhaqaaqa markaad sameynaysid waxaa u baahan taha fan Een, qofka dhallinyarada ahna meel oo hadda oo aan ku tilmaami karno ninkaana lacag buuxa haysto qof ka yar ejka dhallinyarada aan u naqaano qof ka yar in yacni lacag fara badan inuusan haysanaa dareemeynaa Een, taas mid lamid a odayaasha dhaqanka markaa u tagto aad tiraahdo niyo waxaa rabaa tookadan afarta sano soo socoto ha laygu tijaabiyo kursiga ee aniga ha lay siiyo su-aasha ugu horreysoo ku weydiinaya wax kala maahan maxaa dhaqaala intee in la egaa haysataa ha kuleeya maxaa qaban kartaa kuma dhahayo taas caqabaday nugu tahay Een, laakiin waa caqabad laga gudbi doono sidaa aaminsanahay markii oo koro wacyiga iyo garaadka dadka iyo markay arkaan baahida dhallinyaradu ay qabto iyo waxqabadka dhallinyarada ay leedahay ani waxaa aaminsanahay dhallinyaradu inay tahay lafdhabarka dal uu leeyahay dalkan wuxuu u baahan yahay waa dad dhallinyaro ah dadka dhallinyarada ah ayagaa ka naxaya beri meesha loo socdo ayagaa iska leh maanta meesha la joogana ayagaa iska leh laakiin qof aanan dhallinyaro ahayn yacni already wuxuu ku xisaabtamayaa waqtigii loogu talagalay inuu qaatay beri ka maalinna wuxuu isleeyahay waa waa ka socotaaye siday noqoto bal arag marka een, waxyaabahaasoo kale way jiraan intaasaan kusoo koobaya
aada u mahadsantahay ustaad mustafa waxaan eh, sidoo kale su-aasha eh, weydiinayaa eh, yuusuf sheekh cali cadow s- eh, sidee u aragtaa in eh, matalaad buuxda ay ku heli karaan eh, dadka aad matasho
بسم الله runtii eh, waa su-aal aad iyo aad u- u qiimo badan horta bulshada disabilityga ama naafada sida aad ogtihiin waa labya dhidig Een, gabdhaha baarlamaanka ku jiraahu ayagoo markaas maslaxadooda eegaayay waxay yidhaahdeen bal kuraasta horta aan ku fadhino boqolkii soddon waa in la helaa kuraasta aan ku fadhinana yowsan rag nagula tartamin Ee, taasi waxay naqotay gabdhihii kale naafada ahayd waxay su-aal gelisay Een, boqolkii soddonkaas noola sheegay bacdama annaguna aan gabdhanahay horta boqolka soddonkaa maxaan ku leenahay ayaga naftigoodu ma cadda amina su-aashaasaa la weydiiyey haddaatay ma cadda waxaan isleeyahay gabdhaha disabilityga fursadda u furna waxay tahay war horta soddonkaa loo sheegay bal horta saamigay u leeyihin ayaga naftigoodu maarata ii sheeg ee, ee, meel ha loogu jeexo ha ha loo ha loo ha loo qoondadooda loo sameeyo ama maarata ii sheeg ragga wuxuu wax kala dhexeeyaa niman harkaantiyaal ahoo siyaasadda labaatan sano ku jirayo lacago fara badan jeebabka ugu jiraano maaragtay ii sheeg waad og tahay haddii eh, la yidhaahdo eh, dadka buujinada dheela ama feerka dheelaaho masraxa markii lasoo fadhiista laysuma aaba yeelo Il- laysugu aaba yeeli maayo ninkaa ninka kale wuxuu rabaa inuu inta madaxa ku dhufto oo hal mar oo oo ka rido siyaasaddu marka waxay tahay laysugu aaba yeeli maayo amba disability naqo amba aanan naqanin Eh, ninka kugula tartamaya beesha maaragtay ii sheeg kugu isxaan samayn maayo jeebkowna maaragtay ii sheeg boorsadaasaa socoto wax xanana ma ahano waa qof walba waa og tahay inay boorsadu socoto boorsadaas ma haysataa mase ma haysatid waayo su-aashu ka qaybgal siyaasadeed dhagxaanta aan sheegaya waxaa ka horeey waxaa kow ka ah boorsadan dadku boorso ma dhaafi karaan midda labaadoo kale waxayba joogtaa ergada xitaa haddaa falsafad ahaan aad dadkaas dareenka ku- aad samay lahayd bal dadka aad la hadlee horta marka ugu horeysa ee, dad maaragtay ii sheeg ma yihiin markoodii horeba dareen meesha keenay mise nimaa dhabarka inta ka soo saabta uu yidhi kaalaya ceelka ila arooro wadaanta ceelka ii- mar igala baxsha runtii dadka la keenaya waxay u badan yihiin anugu inta aan ah, maaragtay ii sheeg ee, garaadkeeda aan leeyahay wadaanta ceelka igaga bixi dad meesha lagu keenayo ee maahane dad maaragtay ii sheeg ee, ee, falsafad ahaan maaragtay ii sheeg war dadkaanaad matelaysiine dadkii meesha dhiila ha yimaadan yihiin waxaan leeyahay marka ka qaybgalka siyaasadda wuxuu u baahan yahay hal qodob inay dowladdu xaqiijiso dadka disabilityga waxay tahay in habraac cad ee dadka naafada uga qaybgeli karaan ay horta soo saaraan shuruuc ahaan ay ku caddeeyaan ay yidhaahdaan sidaas iyo sidaas boqolkiiba soddon gabdhaha waa loo calaamadiyey waxay ku xisaabtamayaan saddexdii qofoodba inay qof meel ka naqato laakiin dadka disabilityga waxaa la yidhi een, weliba qaybta ragga waxaa la yidhi jidkaa raac jidkaas haddaad soo fuuli karto soo fuul haddaadan soo fuuli karin aday ku jirtaa marka adugu ee, jaranjar aanan eh, maaragtay ii sheeg aan lahayn eh, eh, dabaq aanan lahayn ee qaybtii loogu talagalay qofka naafada inuu koro lahayn adigu sidaad u kori lahayd haddaad shimbirtaa kusoo duulwa caqabadaa la xiray jidadaa ee maaragtay ii sheeg waxbaa laysku xirxiray looma fududaynin daba meeshaas qoftu siday ku gaari lahayd looma fududayn waa in marka loo sameeyo habraac cad oo la leeyahay bo- ee, boqol iyo kow xubnood ayaa maaragtay ii sheeg ee, la yiri waxaad doortaan waa doorashada dad banaan ka hadlayna boqol iyo kowdaas xubnood siday ku imaahayaan bulshada qaybaheeda kala disu- duwanna maxay ka yihiin ma la dhihin waxaa la yidhi waa boqol iyo kow xubnood odagu meesha joogaa nabadoonka waa boqol iyo kowdaas xubnood ninkii yidhaahda qaar waxaan ognaa hadda la yidhi boqol iyo kowda xubnood war adugu horta ma soo qoreen boqol iyo kowda xubnood hebel haa ma tahay haa boqol iyo kowda xubnood boqol iyo konton xubnood inuu qoruu rabaa marka boqol iyo kow qofoodo u codayhe inuu meesha keeno oo ma- ma- dhalinyaro dhalinyaro adigu sheegee dhalinyaro adigu sheegee boqol iyo kow xubnoodoo u sacbeehoo hadduu rabo siddeetan jirraa isugu geeyaha meesha oo warka ou yidhaahdo ou maarata ii sheeg wax hadda shuruucahoo diideehoo dhahaysana maarata ii sheeg sharcigaa burisana ma jiro boqol iyo kow xubnoodoo beesha ka tirsan beesha u shardi marka waxaan leenahay habraaci waxaan in loo la caddeeyo qofka ee, disability-ga bal horta boqol iyo kowdan xubnood meeqay ka leeyihiin waa kow in ma cadda qaabkay ugama shuruuc ahaan looma samaynin u sahli kara inay ka qayb galaan marka caqabaadka jiroon dhagxaanta sheegay waa kow dad- dowladnimaduna waa shuruuc maarata ii sheeg iyo habraac nidaamahoo la raaco habraacaas nidaamka marka kuma jiro naafadu kama muuqdaan marka waxay iska tahay ee, hashi hashi indhabeeshe la yiri geedka haddaad aragto adugu soo daaq ma geedan u jeedina hashu ay ay daaqi kartaa waa isaga dhac marka waa maaragtay nidaam aad iyo aad ee, u qallafsan ayaa maaragtay ii sheeg meesha yaalla habraac marka waxaan ka codsanaynaa taasu ee, haddii habraaci loo waayo walba dowladdu mid ha samayso guddiyadan ayaa xooji lahay heer gobol iyo heer federaal xooji lahay dadka naafadahu inay ka qayb galaan ka- ka qayb galaan ku xooji lahay walba taasna ma samayno maaragtay ii sheeg ayadaasna mar lama samayn marka ka qaybgalku anigu iima muuqdo haddaanan intaas la xallin Aad oo u guddiyada lagu daro aada u mahadsan tahay ee, waxaan siinayaa abdifitaax cali cabdalla sidee u aragtaa in ee, ka qaybgal buuxa ay ku heli karaan dhallinyarada doorashooyinka dalka ka dhacaya
Een, waa mahadsan tahay Een, horey waxaan u sheegay dhalinyaradu inaysan ka maqnayn doorashada ay ku jiraan Een, sidoo kaleeto horey waxaan u sheegay jawigu inuu yahay jawi qabiilaysan sidoo kaleeto horey waxaan u sheegay in uu jiro een, musuq maasuq ba-an Een, sidoo kaleeto hore waxaan u sheegay siyaasada een, xaaladda noocaasa siyaasad la jaan qaadaysa inay dhalinyaradu diyaarsatay waxaan rabaa marka hadda inaan ku xidho Een, rajiimka talada haya ayay dhinac taallaa in uu sameeyo qorshe lagu xakamaynayo ergada eh, oday dhaqameedka guddiyada ka shaqaynaya doorashada korjoogayaasha iyo dhammaan dadka ku shaqale doorashada Een, inta doorashadu socoto een, si looga hortago inuu dhaco musuq maasuq mid waa midaas midda kaleeto waxay tahay een, adduunka haddaan rabno doorashada adduunka u galoo kale inaan galno waxaan u baahannahay inaan sida adduunka u galo oo kale u galno tusaale ahaan een, haddaan rabno inaan isgadanno asaan rabno doorashada adduunka ee aan la isgadan ee dadku brograami isku doortaan ama isku raacaan dano ma dhacayso Een, doorashadu waa inay ka gudubtaa sidaan ee, maxay ahaatee dadkan kooban nominationka iyo xulashada iyo waxyaabahaas inay ka gudubto marka waxaan qabaa si gaara een, dala- dadka daneeya doorashooyinka soomaaliya inay aada ula falgalaan si dhow ula falgalaan een, ergada ergadana la wacyigeliyo lana fahansiiyo een, labayo labaatan iyo afartan iyo shan la kala fahansiiyo een, xaqa lagu leeyahay iyo xaqay leeyihiin yacni la fahansiiyo si guudna loo wacyigeliyo intaas ay ku jiraan xaaladdaas ay fulinayaan anigu intaasaan dhihi lahaa
aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay eh, sacdi iftaax cali cabdalla waxaan siinayaa ismaaciil axmed cali Eh, sidee u aragtaa eh, inay eh, dadka naafada ah ee aada matasho heli ka- ku heli karaan eh, ka qaybgal buuxa doorashooyinka dalka ka dhacaya waxaan rajeynayaa inaad ka abaari doontaa xalka maxaa sidee u aragtaa inay eh, matalaada buuxda ku heli karaan bismillahi raxmaan raxiim mar labaad waan salaamayaa asxaabta daawadayaasha iyo ka qaybgalayaashaba Een, anigoo xalka ugu gudagalayo horena u sheegay in dhalinyarada dadka naafada een, een, gabdhaha iyo duqowdaba ay aada niyadjab uga muujinayaan hadda haddii aan u gudbo dhinaca xalka xalku wuxuu ku jiraa first of all een, in mar walba maaragtay la ogaado dadkan inay yihiin dad ka mid a ummadda soomaaliyeed misena ay ku leeyihiin xuquuq xukuumadda oo ra-iisul wasaare rooble in ay garato in ay dadkan u sameyso een, maaragtay habraac sida walaalka yuusuf sheecali uu sheegay markii la sameeyana wax walbaba maaragtay broseska ay u hirgelayso maxaa yeelay ummaddan soomaaliyeed dadkan naafada markii la yidhi four point five meelay kasoo geli karaan haba yaraatee ma jirto maxaa yeelay hadday dhaqaale haysanin ee dhaqaalihii aynan maaragtay ay kusoo gelaynin haddii ay midii kale aynan xoog ahaan aynan ka qayb qaadanin dhibaateynta shacabka soomaaliyeed dad kusoo gelayaa jiro shacabka soomaali dhibaateynta ay ka qayb qaateen haddii aan ka qayb qaadan marka waxay noqonaysaa in lagu daro guddiyada maaragtay heer federaal iyo heer maamul goboleed si maaragtay meeshii discussionka laga sameynayo hadowti loo ogaado dadka naafada ah markay soo tartamayaan in ay xuquuq u leeyihiin dad garanayo midda labaad waa in qarashaadka laga dhibaa oo dadka naafada laga dhibaa midda saddexaadna waa in kooto loo xiraa kaba soo qabo hadda dhalinyar een, dadka musharaxiinta ah ama dowladda ha ahaato ambi kale een, musharaxiinta mucaaradka mar walba ay hadlayaan way sheegaan d- ka- ee, bulshada qeybaheeda kala duwan laakiin ma sheegaan naafada waxayna u sheegaynin naafada hadday ku lahadlaayeen xubno shan shan ah amba saddex amba afar ah amba toban ah waxay ahalayeen dad la xushmeeyo oo erey walba oo la qaado lagu soo daro because mar ha- hadda waxaa lagu jira xilligii shukaansiga laakiin anaga saaxadda kuma jirno waxaan ugu jirina waxaa waaye in waxaa la ogyahay kuraas inaadan ku lahayn labada gole ee baarlamaanka waxayna keentay taas in anaga nogala taga meeshii marka wuxuu xalka ku imaan karaa in een, beesha caalamkan ay iyadana bereshar saarto sidii wama empowerment ee uga qayb qaadatay iyagana ay uga qayb qaataan een, disability empowerment taasna waxay keenaysaa in disabilityga maaragtay dadka een, disableka ah ay yeeshaan door dadkooda wax bartay ay gartaan inay waxay wax u barteen ayna ahayn wax oo for nothing ah laakiin ay tahay the right time and the right place taas ayaan dhihi lahaa ummadda soomaaliyeedna waxaan ku wacyigeli lahaa dadka waa dad walaalihiina 20 percent oo bulshada ka mid a xuquuq wax- ee, waxay u leeyihiin in ee, wax doortaan in la doorto Aad Marka u waxaan dhihi mahadsan lahaa tahay.
ha ha laga muujiyo in ay jiraan hana la dhiirigeliyo hana la siiyo meelihii maaragtay aayihii decisionka dalka looga gaari lahaa inay kasoo muuqdaan si dadka kale jiilka kale soo kora wax baranaya ay wax u bartaan
aada u mahadsan tahay Eh, waxaan waxaan u gudbaynaa eh, su-aashii labaad su-aashii saddexaad ee baanalka Eh, su-aashan waxay ku saabsan tahay ma jiraan fariimo ama arrimo aad dooneysaan
inaan inaan la wadaagno eh, kuna kor joogtayno wasaaradaha ay khuseyso ama saameynta eh, saameynta shuruucda la xiriira arrimahan haddii ay jiraan maxay yihiin waxaan eh, siinaynaa labolabo daqiiqo baanalka inay uga jawaabaan haddii ay jiraan fariimo ama arrimo ay doonayaan in lagala hadlo ama lagu kor joogteeyo wasaaradaha ay khuseyso shaqadan eh, ka qaybgalka dhalinyarada iyo ururada naafada ah ee siyaasadda ama eh, xaaladda hadda aan joogno ee doorashooyinka ku saabsan Eh, waxaan siinayaa cabdifataax inaan ku bilaabo
waa mahadsan tahay anigu waxaan isleeyahay si kooban haddaan abbaaro waxaan u baahannahay inaan dadka la wadaagno fariimo ku saabsan saameyntii uu yeeshay laalush bixintii horeeto doorashadan doorashadii ka horreysay iyadoo loo isticmaalayo testimonial ahaan iyadoo loo isticmaalayo tusaale hadda yar haddaan soo qaato xildhibaanaa lacag laga qaatay waa la silciyey si xillaha loo galay waa la diirtay dadka qaar doorashadii horeshe diirashay ugu yeeraan doorasho uguma yeeraan xildhibaanadii la diirtay lix iyo tobankii sidii ay dadka yeeleen afartii sane lasoo dhaafay xildhibaano toos markii loo tegay sheegay baa jira yidhaahda waa iga gadataan kursigan inaan idin matalo ma ahan oo inaan anigu dantayda matala maadaama anigaad iga gadataan kursigan marka iyadoo la isticmaalayo impactiga ay reebtay arrintaasi waa in la baahiyo fariimo wacyigelineed oo ka digaya inaan dabinkaas mar dambe lagu dhicin mid waa middaas midda kaleeto waxaa la rabaa ficil in waxa loo bedelo maxay ahatay waxyaabahan anaga isu sheeg sheegayno aan leenahay ergada ha la wacyigeliyo iyo ergada yacni in laga dhabeeyo in lagu kor joogteeyo in la fulinayo in wacyigelinta dadkan ergada iyo la halmaala inay la fuliyey in lagu kor joogteeyo waxaa marka aad iila sii muhiimsan oon muhiimadda siin lahaa in la isticmaalo fariin xambaarsan doorashadii horeetan sameynay waxyaabihii saameyntii ay noo geysatay anigu taasaan kusoo koobaya
waxaan is leeyahay sida looga gudbi karo inay tahay qodobka ugu horeeyo laba qodobaa rabaa inaan kusoo koobo shuruuc in laga sameeyo ergooyinka inta ay noqonayaan dhalinyaro yacni in loo gudbiyo guddiga doorashooyinka iyo cidda kale ay qusayso sidoo kale in la keeno shuruuc ka hor istaagaysa qofka inuu sameeyo wax la yidhaahdo musuq maasuq musuq maasuqaas wuxuu isugu jiraa yacni in asagu uu jeefka kala soo baxo dadka dooranayaan oo rabitaanka dadka uu matalo uusan noqon laakiin uu noqdo dadka dooranayaan dad asaga u dhow ama uu isdhihi karo way kusoolo celinayaan inuu asaga jeefka kala soo baxo shuruuc diideyso in meeshaas la keeno sidoo kale in laga hortago waxyaabaha keeni karo dib u dhac ama inuu dhaco musuq maasuq oo la xiriiro xagga lacagaha waxaa ognahay kuraasta ugu badan hadday noqoto kuraastii soo baxday xilligii lix iyo tobanka inay kusoo baxeen lacago aada u fara badan qofkana markii uu asiga lacag ku yimaado hadba waa waxaa waaye wax aan laga hor istaagi karinoo wuxuu keeni doonaa madaxweyne oo lacag ku doorta asagana marka meeshaas waxaa ka bixi doono waxqabadkii laga filanayay qofka ama waxqabadkii dalkan in wax loo qabta la rabay meeshuu ka baxaya marka waxaasoo dhan si meesha looga saaro in yacni la adkeeyo hay-adaha ama wasaaradaha ay quseyso waxyaabaha la xiriira musuq maasuqa shuruuc adag in laga keeno baarlamaanka hadda jira inta uusan dhammaanin waqtigiisa in ay dhamaystiraan shuruucda la xiriirto ka hortaga musuq maasuqa intaasaa kusoo koobaya hoos
akhyaartii igu horreysaa kolley tilmaamay qaybo ka mida fariimaha ay u dhiibi lahaayeen guddiga baarlamaaniga iyo xubnaha nagala jooga maanta aniga waxaan isleeyahay meelaha ugu muhiimsan waxgalkana noqon lahaa haddii aan abbaaro arrin mustafaan ku waafaqsanahay waa arrinta ku saabsan in hoos loo galo ergada korka laga taabtay layidhi boqol iyo kowga maadaama een, eh, guddigan guddigii eh, baarlamaanka ee arrimaha bulshada eh, uu yahay in dadkan ay matalaan oo codkooda ay meesha ku joogaan ay geeyaan sidii loo ilaalin lahaa xuquuqda ay ku lahaanayaan doorashada oo tusaale ahaan boqol iyo kowgaas duuduubka ah haddii ay dhacdo in een, ay tabasha ka keenaan meeshay u taban lahaayeen meeshay u caban lahaayeen in la xadido Een, aniga meeshaas waa qabaa ee, qodob muhiim uu leeyahay arrinta kale doorashadii labada kun iyo lix iyo tobankii een, ah, si exceptional ah haweenka lacagta diiwaangelinta ee, lacagta diiwaangelintooda xildhibaanada ee gabdhaha u tartamaya way ka yarayd marka loo barbar dhigo een, xildhibaanada ragga ah haaf ayay ahayd ayadana waxaan qabaa maadaama aan tilmaanay caqabadaha dhallinyarada haysta inay kow ka tahay inaysan haysanin ee dhaqaale xoog leh oo ay ku galaan doorashada gaar ahaanna la sii kordhiyey lacagtii doorashada oo la laba jibaaray waxaan qabaa meeshaasna qofka dhallinyarada ah ee da'da dhallinyaranimada ku jira in la siiyo fursad uu kaga qayb galo kuna bixiyo lacagta diiwaangelintii hadda la sheegay lacag ka yar weliba aada uga yar een, ayaan qabaa Een, eh, eh, labadaas qodob waxaan isleeyahay waa laba qodob oo labadaba hadda haddii een, eh, guddiga iyo baarlamaanka inta aysan ka dhammaanin ay ay arrintaas qaadaan een, annaguna aan abaal uga haynayno haddii ku guulaysaan iyo haddii kaleba marka waxaan isleeyahay mas-uuliyaddaasa qaataan Een, guud ahaanna een, maadaamay tahay su-aashii ugu dambeysay ee dooda waxaan jeclahay inaan fariin u diro een, eh, guud ahaan dhallinyarada soomaaliyeed ee aan halkan ku matalayna galabta Een, doorashada aan hadda aadnay ma aha doorasho qof iyo cod ah laakiin waa doorasho a- haddii sida ay tahay aan u qaadano aan dhaamin qof iyo cod sababtoo ah qof kasta oo laba boqol toddobaatan iyo shanta xildhibaan ee golaha shacabka ah ka mida ama een, konton iyo afarta senator ee senatorada ka mida wuxuu ka soo jeedaa beel Een, dabcan doorashadana doorasho dadban waaye waxaa lagu galay nidaamkii hore aan naqaanay qof dhulka ka soo baxayna ma jiro qof walba qabiilu ka soo jeeda saas darteed qofka kugu matalaya kursiga maanta waxa uu u baahan yahay waxaa waaye codkaaga ama qofka ku matalayay codkiisa sidaas hadday tahay waxaan qabaa aqoon-yahanka een, eh, dadka indheergaradka ah dadka hoggaanka bulshada ah inay qaataan liidka ah qof kastaba in loo baahan yahay maanta inuu codkiisa bixiyo Een, almost eh, laba bilood kadib een, waxay u badan tahay inaan eh, eh, dowlad iyo nidaam cusub uu yimaado marka inta hadda ay samaysmayaan waxyaabahaanad waxaad leedahay cod ugu yaraan haddii aadan wax kale qaban karin qofka ergada kuu gelaya ayaad saameyn ku leedahay marka qofka ama labada qof ee jufahoosaadkiina kusoo aadaya waxaad samayn kartaa inaad dad tayo leh oo macno leh oo dalkan iyo dadkaba u turaya inaad u doorato ugu dambeyntii dadkaas soo aruuray ayaa dooran doona xildhibaanka xildhibaanadaas ayaa dooran doona eh, madaxda qaranka waxaan isleeyahay marka mas-uuliyaddaas haddii aan si guud u wada qaadano inay wax noo hagaagi karaan aad iyo aad u mahadsantihiin
aada umahadsan tihiin Eh, waxaa su-aashu ay weli taagan tahay su-aashii ahayd eh, maxay tahay fariinta aa u gudbinaysaan eh, xildhibaanada iyo senatarada nagala jooga gudiyada eh, xuquuqul insaanka iyo arrimaha bulshada ee labada gole Eh, waxaa xusid mudan in senator zemzem guddiga ay ka tirsan tahay howlaha ay ka shaqeeyaan ay ka mid yihiin eh, la dagaalanka musuqa oo ah in badan lagu soo celceliyey marka eh, sidee maxay tahay fariinta ama arrimaha aad doonaysaan in eh, aan la wadaagno eh, laguna korjoogteeyo wasaaradaha ay khuseyso arrimahan eh, a- fariinta aa u dhiibeysaan ayaan rajeynayaa inaad eh, la wadaagtaan xildhibaanada eh, kusoo dhowow aamina
Eh, bismillaah mahadsan tahay walaalkay Eh, su-aasha ugu dambe su-aashan oo ah midda ugu dambeysay saaran miiska oo ah maxaa fariinaa u gudbinaysaa Eh, anoo ka- anoo u hadlaya behalf of the bi- people of disability Eh, fariintaan gudbinayna waxay tahay een, waxaan u gudbinaynaa waxaan u wakiilanaynaa inay gudbiso senator samsom oo nala joogta Een, waan rajeynayaa madaxweynaha laf ahaantiisa maadaama life uu ku baxayo barnaamijka inuu la socdoba waqti xaadirkan uuna daawanayo Een, i hope Een, waxaan waxay tahay fariinta aan gudbinayna waxay tahay madaxweyne waxaad soo saxiixday convention right of person with disability Sa- markii sanadku ahaa labada kun sideed iyo tobankii soddon iyo koogii disembar ilaa iyo haddana ma hayna wax fulin ah convention rightkaas oo ah een, sharcigii xaq- xuquuqda siinayay dadka naafada oo adiga gacantaadii qalinkaaga ku saxiixday waxaa kaloo soo saxiixday xeerka caalamiga ee xuquuqda dadka naafada oo un-ka sanadkii labada kun toddoba iyo tobankii inay aheedaan jeclahay bishii bishii agosto octoobar octoobar ah, bishii sanadkii labada kun toddoba iyo tobanka ama sideed iyo tobanka sideed iyo tobanka conventionkaa la saxiixay een, kaasna wuu ka horeeyey so een, waxaana ku saxiixday qalinkaaga iyo gacantaada waxa ilaa iyo haddana ma hayno wax implementation ah ama fulin ah waxaan kaa codsanaynaa adiga wasiiradaada iyo waxaan ka codsanaynaa maxaa la dhahaa ra-iisul wasaaraha hadda xilka haya een, mudane roble in implementation aad la imaataan wax la qoray ama wax la saxiixay warqad waay warqadna waxay u baahan tahay wixii lagu qoro in la fuliyo sababtoo ah dadka maanta u baahan sharciga la saxiixay waa dadka naafada dadka u dhiban waa ayaga dhibkoodana ayagaa dareemayo mar walba inaa warbaahin laga qeeliya ama mar walba in maxaa la dhahaa fariin lasoo gudbiyo haddana wax laga qabanin waxaa is leeyahay waxay tahay xuquuq ku tumasho so annaga cidna maataa garanayno een, maxaa la dhahaa waxaa tahay dadka maanta mas-uulka mas-uulkaa saaran yahay waxaan ka mid nahay dadka mas-uuliyaddooda ah qaaday waxaan ka mid nahay dadka madaxweynaha ah u tahay waqtigaagana wuu sii dhammaanayaa so marka dadka naafada abaal gasho hana kuu duceeyaano weli dadka naafada qofkay hawaanaa meesha u dambeysa waa laga qahlaa so marka madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa adiga ra-iisul wasaare rooble golaha wasiirada aqalka sare iyo aqalka hoose in arintaas wax laga qabto implementationkeedana la keeno sharciga naafada xuquuqda dadka naafada implementation in lala imaado sababtoo ah dumarka aan naafada ahayn waxay leeyihiin xuquuq boqolkiiba soddonaa loo qoondeeyey ma lahan dumarka naafada xaq kuma lahan ururada haweenka dumarka naafada ma aqoonsana sidoo kaleete ba- een, baarlamaanka labada aqal golaha sare iyo golaha hooseba waxaa ku jira dumar dumarkaasna maxaa la dhahaa intooda badan dadka naafada ma xasuustaan xilliyada doorashada ma ahanay xilliyada kaleeta lama xasuusto dadkeenna waa dad u baahan maxaa la dhahaa dalkii ka tirsan dalkii ka mid ah wada- wadanigii dalka u dhashay ka mid ah xuquuqna ku leh sida qofka kale uu xuquuq ugu leeyahay marka waxaan u baahannahay implementation sharcigaas in la helo waana mahadsantiin
بسم الله horta qodobkan eh, waa qodob aad iyo aad u muhiim ah aamina midka ay ka dhawaajiso ah c b r d horta eh, waxaan rabay in qodob ka mida wuxuu sheegaa ka qaybgalka siyaasadda ayuu d- maaragtay ii sheeg oo ku amraya dowladda Eh, ka qaybgalka siyaasadda marka haddiiba guddiyadii aanba laga mid dhigin wixii ka dambeeyaa huna ma u malay maayo inay maaratay sax ay sax naqanayaan midda labaad oo kale eh, saaxiibadii iga horreeyay hal qodob ay ka dhawaajiyeen oo ahay eh, waxa la yidhaahdo eh, musuqa iyo xildhibaannimada sida oo kusoo baxo runtii musuq maasuq markii laga warramaayo eh, dalkayna waxaa ka caadiya markii siyaasadda la joogaa musuqu inuu iska xalaal yahay wax eh, eh, xalaal yahay ayaaba loo haystaaba musuqu inuu xalaal yahay waxaan ognahay eh, siyaasadda inta aan maaragtay ii sheeg markhaatiga aan ka helin maxaa yeelay dadka mujtamaca waa shuhadaa ul ardi kursi hal milyan oo ku kaca marka marka la yidhaahdo siyaasad marka la yidhaahdo waxaad u qabtaa waxa musuqa la yidhahdo inay xalaal tahay inuu baarlamaanku u qabo maxaa yeelay eh, xildhibaanku asigaaba wuxuu u dooranaha u socdaaba u sacyiha siduu kursigaas u geli lahay eh, ha dheeraato amba ha gaabnaato biayi dariiqatin ou qaadi karo qaadaa si uu kursigaas usoo helo marka waxaa waaye eh, eh, baalka midda labaad oo kale aniga hal qodob aan rabay inaan eh, ugu baaqo mas-uuliyiinta hayo Eh, qalinka siday aamina u sheegtay wax la saxiixaa waxba tari maayaan haddaanan la fulin habcan eh, warqad wax lagu qoray waxaan leenahay mas-uuliyad waxay idinka saaran tahay mujtamiciinnu inuu wada sinaado ayaa mas-uuliyad idinka saaran tahay konfenshinka camaliga waxa loo soo saxiixana waxay ahayd qodobkaas in la xaqiijiyo eh, sinaan inay mujtamaca oo helo sinaan iyo cadaalad sinaan iyo cadaalad waa la leeyahay war guddigii la sameeyey haddaanba loo sinayn waxa ka dambeeya siday naqon doonaa waxaan umaleeyahaa eh, eh, eh, hal booliyahud inaga xalaalama dhashada la sheegi jira waay annaga haddaan naafo nahay bulshada naafada u hadlayno waxaan leenahay guddigaasu waa inay ka muuqdaan xubno naafaa haddii kale waxa ay qabtaanu cadaalad ku dhisnaa maayaan maxaa yeelay mujtamaca dadka naafada in dhabarka loo jeediyey heshiisyadii lasoo saxiixana aan la fulin ayaan u qaadahaynaa waana caddaha taas waxaan leenahay mas-uuliyiinta dadka hayaahu arrintaan u jeedina waxay tahay guddigaasu waa in laga helaa heer gobol iyo heer federaal dad naafa inay ku jiraan Waa in aad la umahadsan helaa.
tahay Waa Iis.
mahadsantihin insha Allah.
Eh, ismaaciil ayaan kusoo dhaweynayaa isagana si uu fariintiisa u jeediyo
بسم الله الرحمن الرحيم إن وحن ديه لاف إن أرنتي آمنة إن فرحية إيو gaar ahaan farxiyo iyo zamzam oo nagala jooga meeshaan walaalayaal een, haddaad hablaha tihiin waa halgamaysiin waan ogahay boqolkiiba hadda labaatan iyo afar waaba xalaalaysateen hadda waa lix baa nii dhiman marka waxaan dhihi lahaa laba iyo saddex u tuura walaalihiin waa midtaas midda kale een, dhinacan maaragtay ragga iyo meel walbay ahaataba waxaan dhihi lahay xoogooda ayay kusoo dhacsanayaan wixii een, een, xaq u leeyihiin wayna helayaan insha allah haddii maanta waayana beri way helayaan Een, dowladda iyo mucaaradka iyo eh, maxaa la jiray gole musharaxiintan waxaa dhihi lahaa walaalayaal doorashada dad een, shacabka soomaaliyeed horta ma doonayaan mar dambo dushooda in lagu dagaalamo marka waxaan dhihi lahaa doorasho nin baa heli lahaa kursina wuxuu yahay malaa soomaaliya khayraad bay leedahay wax walbay leedahay khayraadkaas baana deeqo kursi wuxuu nootaraya ma laha because kursi madaxweyne lo- la qaatay waxaa ka sharaf badan in hooyada soomaaliyeed raas caseer iyo raasan kabooni intuu dhexli ku rool in ay si sharaf leh ku noolaato abni ay ku socoto waxay cuntay waxay cabtay ay hesho khayraadkiina waan haysanaa ee walaalayaal nabadgelyana deeqdo nabad horta aan helna taasaa dhihi lahay oo wax dagaal habar yaraatee yaanoola abuurin aadaa umahadsantahay ismaaciil Eh, waxaan u gudbaynaa qeybta aragtida ama su-aalaha ka qaybgalayaasha Eh, waa maqlayseen guud ahaan eh, doodihii iyo aragtiyihii la isweydaarsaday Eh, waxaan rabnaa in eh, aan maqalno eh, codkiina haddii ay jiraan aragtiyo aad soo gudbinaysaan dhammaan eh, soo jiida- soo jeedinta iyo fariimaha aad gudbinaysaan waa ay maqlayaan xildhibaanada iyo eh, dadka nagala jooga golayaasha sharci dejinta Eh, haddii ay jirto su-aal iyo haddii ay jirto aragti waa idin soo dhaweynaya qof walba magaciisa ha ku bilaabo horeyna ha u galo aragtidiisa
بسم الله magacaygu waa amal cabdulaahi axmed waxaan ka socdaa jaamacadda joobkee mansab walbo aad ku fadhidaanna waa idin wada salaamaya dhammaan gaar ahaan senator samsam iyo xildhibaanad farxiya Ee, runtii aragtiyan wataa aragtidaas oo ah su-aasha labaad inay aheeda umalaynaa xalka Een, waxaan isleeyahay aniga waxaa la yidhi lacag lacag lacaga laga hadlay maanta aniga qof naafaa ahay tusaale ahaan oday dhaqameed haddaa u tagoo dhaho waxaasaan u baahanahay uu lacag i weydiiyey haddaan he- u- haddaan siiso ima soo dooranayo marka waxaan aaminsanahay dhallinyaradoo dhan naafa ha ahaadaan ama yaysan ahaanin in lacag sida lagu joojin lahaa iyo dhaqaalo aqoon sida la isugu dooran lahaa inay ka wada shaqeeyaan sidoo kale waxaan leeyahay boqolkiiba soddon qoondada haweenka in badanay ayaga u soo doodeen maasha allah ugu dambeyn hadda waxaa way ku guulaysteen shanta kaloo harsan ha u ololeeyaan in naafada soomaaliyeed haweenka soomaaliyeed la siiyo ayaan leeyahay insha allah aadan u salaamaya
aadaa u mahadsan tahay Eh, yaa kale oo aragti ama su-aal qaba haddii uusan jirin qof su-aal ama aragti qaba waxaan u gudbaynaa qaybtaasoo koobidda nuxurka dooda iyo eh, gunaanadka oo aan siin doono hogaanka guddiyada xuquuqul insaanka iyo arrimaha bulshada Eh, waxa aan hadda kusoo dhaweynayaa senator zamzam ibrahim
بسم الله dhammaantiin waa mahadsantihiin Een, sida quruxda badan ee aa fikirkiina usoo gudbiseen sharafay noo tahay inaan taladiina dhegaysanno rabitaankiina dhegaysanno afkaartiina dhegaysanno maxaa yeelay waxa aan mas-uulka ka nahay ee aan golayaasha ku matelno idinkaa ugu horeeyo mar labaad iyo mar saddexaad waa soo dhaweynayaa fikirkiina saliimka ah nuxurka dooda wuxuu ahaa inaan ogaano een, aragtiyadiina kala duwan runtii waxaan aada ugu mahad celinayaa dhallinyarada gabdho iyo wiilalba meesha ay maanta taagan yihiin siyaasad ahaan aqoon ahaan han ahaan hankiina waa waa idinku taageeraynaa waa idinku boorinaynaa waxaan idin leenahay hore u socda maxaa yeelay dhallinyaro intaan la eg oo gabdho iyo wiilal leh dad baahiyaa gaara qaba ku jiro oo hankooda aad u sarreeya wax lagu faano waayo runtii waxaan idin leeyahay hore u socda annaga garabkiinaan nahay Een, haddaan usoo noqdo xog ururintiinni waan rajaynaynaa hay-adaha ay quseyso inaan kula noqono waxaa laga dhawaajiyey een, gabdhaha boqolkiiba soddon ay haayaane ha siiyeen afarta shi- lixda maqan gabdhaha baayaa gaarkaa qabo wallaahi annaga hadday naga go'i lahayd afar iyo labaatankaan aan wax ka dhiibi lahayn laakiin problemkana haystaan wuxuu yahay meesha ay bahasha ka imaanayso oo ah iyadoo beelaysan iyadoo jufaysan marka waan rajaynaynaa xilli aan inta soddonka gabdhaha iskale inta la yidhaahdo aan annaga qaybsanno soddonkan gabdhaha iskale ha ka soo taliyaan haddiina la yidhaahdo door fiican aan ka qaadan lahayn Een, gabdhaha baayaha gaarka qabana kootaan u samayn lahayn marka guud ahaan waa mahadsantihiin gaar ahaan waxaan si gaara rabaa inaan ug- ugu mahad celiyo howlwadeennada u s aid iyo hay-adda u s aid oo runtii iska xil saarta sidii ay u loo fududeyn lahaa in la dhageysto dadka baahiyaha gaarkaa qaba iyo dhallinyarada haweenka oo qudhooda ah dadka boqolkiiba konton laysleeyahay een, cadaadiska dhan walbuu ka haystaa marka hay-addan waxaan rabaa inaan halkan baaq ugu jeediyo inay sii wado howlaheeda Een, howlwadeennada waxaan leeyahay waa mahadsantihiin weligiina waad garab taagnaydeen dadka xaaladaha ay ku adag tahay marka haddana waxaan leeyahay howshiina hore u wada annagana ka baarlamaan ahaan ka gabdho ahaan ka guddi ahaan waxaan diyaar u nahay inaan doorkeena qaadano aad iyo aad aa u mahadsantihiin soo dhowaada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad ayay u mahadsantahay senator zamzam ibraahim waxaa halkaas inoogu soo xirmay barnaamijkeennii isxoguraysiga ee ku saabsanaa ee ka qaybgalka dhallinyarada haweenka iyo naafada ee doorashooyinka laba kun iyo labaatan laba kun iyo kow iyo labaatan Ee, halkaas ayuu noogu egyahay barnaamijkii halka saac iyo barka halkan aad kala socoteen waxaan u mahad celinayaa ee, dhammaan banalka igala qaybgalay iyo guud ahaan kasoo qaybgalayaasha si gaara xildhibaanada ka socday hogaanka gudiyada xuquuqul insaanka iyo arrimaha bulshada iyo hay-adda u s aid oo barnaamijkan taabagelisay waa mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullah
ha kulmeen dadweyne muddo dheer kadeedna ha kulmeen dadweyne muddo dheer kadeedna ha kordhiyo wanaagu kullibaa israace ha kulmeen dadweyne kaskooda iyo maankii